الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا يتردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta saddex iyo tobanaad ee barnaamijka ah xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari النصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
iyadoo la adeegsanayo aaladaha teknolojiyada iyo baraha bulshada ayay dowladda shiinaha waxa ay muraaqabo jamaaci ah ku haysaa guud ahaan muslimiinta turkistaanta bari kuwaasoo wajahaya qamcigii ugu saamaynta xumaa waqti xaadirkan lagu hayo muslimiinta mustadcafiinta ah hay-adda human rights watch ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dowladda shiinaha ay adeegsanayso applications la isugu shubo taleefanada gacanta kuwaas oo ay ugu talagashay inay ku muraaqabayso oo ay kula socoto dhaqdhaqaaqyada muslimiinta turkistaanta bari warbixinta oo ka kooban lixdan iyo siddeed bog ayay ku soo bandhigaysaa hay-addan fadhigeedu yahay dalka maraykanka asaaliib hor leh iyo adawaad cusub ay xukuumadda biijing u isticmaalayso la socodka malaayiin ruux oo muslimiinta ay goor ah kuwaasoo ku jira xabsiga ugu ballaaran caalamka ablikathonskan lagu shubo taleefanada ayay boolisku ku ururiyaan xogo ballaaran oo la xidhiira guud ahaan dadka turkistaanta bari ku nool waxaana boolisku ay dabagalkaasi ku ogaadaan shakhsiyaadka leh iltisaamka diineed ama leh xiriir dibadda ah kuwaasoo ay u aqoonsanayso inay yihiin argagixiso halis ku ah amniga dalka ah sida ay ku doodayso xukuumadda cilmaaniga ah ee shiinaha mai wangi oo ah haweenay baara ah oo ka tirsan hay-adda human rights watch kuna takhasustay arrimaha shiinaha ayaa sheegaysa in ablicationada ay adeegsadaan booliska shiinaha ay si sharci daro ah u ururiyaan xogaha dadka turkistaanta bari ku nool taasoo keenaysa in ugu dambayntii xogahan loo isticmaalo si bilcagsi ah oo lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta ah waxay boolisku iyagoo adeegsanaya aaladaha lagu shubo taleefanada ay keenayaan xogo muhiim ah oo ku saabsan shakhsiga sida nuuca dhiiggiisa dhirirkiisa diin ahaan habdhaqankiisa si gaar ahna waxaa loo beegsanayaa shakhsiyaadka iska joojiyey isticmaalka taleefanada ismaatka ah iyo kuwa daneeya masaajidda iyo shu'uuntooda wuxuu u suurtagelinayaa ablikathonskan tajasuska ah ee ku jira taleefanada dadka turkistaanta bari ku nool in loo ogaado dhaqdhaqaaqa safarka goobaha ganacsiga ay xiriirka la leeyihiin tanina waxay u suurtagelinaysaa in laga hortegi karo shakhsiga haddii uu soo wado tahdiidka dhan ah dowladda shiinaha sida ay ku doodayaan booliiska nin horey ugu sugnaa dhulka turkistaanta bari ayaa ka sheekeeyey dhacdo qabsatay toban maalin kadib mar uu ka soo baxay xabsi uu ku xirnaa isagoo gelaya xarun ganacsi ayaa mar keliya waxaa dhawaaqay qalab digniin bixiye ah durbadiina waxaa goobta soo gaaray ciidamada booliiska waxay geeyeen mid ka mid ah saldhigyada booliiska ah isaguna wuxuu u sheegay in dhowaan iyagu xabsiga ka sii daayeen oo ay sheegeen inuusan wax dembi ah lahayn waxaa loogu jawaabay inuu ka haro imaanshaha xarumaha ganacsiga markii uu weydiiyey inuu guriga un ku ekaanayo iyo in kale ayaa loo sheegay inay u wanaagsan tahay sidaasi taleefanada gacanta si good gaar ahaan kuwa ismaadka loo yaqaano oo dhan faa'iido ka leh ayaa haddana xambaarsan halisyo amni sida uu sheegayo aqoon-yahan maxamuud ugaas waxaan fiirin karnaa ama barnaamijkaa ka fiirin karnaa iyo arrintaa een, ama ka tilmaami karnaa saddex qodob Een, marka koowaad telefoonka iyo barnaamijyada kala duwan ee laga isticmaalo een, khaasatan ah, wax lagu yeero shabakadaha xiriirka dadweynuhu waa aaladda ugu badan ee ay dowladdan shiinuhu u adeegsato eh, tajasuska iyo la socoshada nolol maalmeedka dadka marka labaad waa meesha laga soo raacay dad badan oo xabsiyada ku jira hadda iyo meelahan maxaan ku irahdaa mucaskaraadkan een malaayiinta qofay ku xiran tahay oo lagu eedeeyey in ay ab aysan fasax u haysan ama brogram aysan ab u haysan ka isticmaaleen taleefonadan smartphone-ka ah ama ay barnaamij diineed u adeegsadeen ama ku degsadeen ama ka dhageysteen ama ay xataa qof meel kale iyo waddan kale jooga kala xiriireen Een, marka saddexaad taleefanadu ama maxaan ku yidhahdaa aaladan iyo tiknolojiyadan iyo barnaamijyada la xiriira ee laga adeegsadaa waa qalab iyo aalad iyo tiknolojiyad ay dad iyo shakhsiyaad cayiman oo wadamo gooniya iyo meelo gooniya ka yimid oo maxaanku irahdaa la garanaya ay samaysteen xogtiisa iyo sirtiisa iyo maxaanku irahdaa khatarta uu leeyahayna ay yaqaanaan oo ayagoo ay si toosa gacanta ugu hayaan waxa ayna dowlad kasta ku qasba ku qasabtaa oo maxaanku irahdaa heshiis ay kula tahay oo ay mar kasta ka dalbataa sharikadaha iyo shakhsiyaadka tiknolojiyadan gacanta ku haya ama iskaluhu inay xog ururin guud iyo mid gaar ahba uga sameeyaan yacni xilli kasta ciddii iyo shakhsiyaadkii iyo meeshii maxaanku irahdaa ay uga baahdaan saddexda qodob marka isku darkooda wuxuu muujinayaa ama na tusaaleyn karaa ama maxaanku irahdaa tusaale nooga noqon karaa yacni khatarta uu telefoonka smartphoneka uu leeyahay iyo sida dowladahan iyo nidaam nidaamyadan caalamka ka jira ee gaalada ah ee mujrimiinta ah ee maxaanku irahdaa khaasatan shacabka muslimka meel kastuu jooga dagaalka kula jira ay maaragtay u adeegsan karaan ama ay u adeegsadaan dhibaateynta iyo dabagalka iyo tajasuska dadka muslimiinta ah ay tajasusayaan xogtooda si fasax la-aan ay ku qaadanayaan yacni ay maaragtay ugu adeegsanayaan ama ay u isticmaalaan si ay kumanaan qof iyo boqolaal kun oo qof iyo kumanaan qofba oo muslimiinaba ay xabsiyada u geliyaan oo uga buuxiyaan oo ugu tacdiibiyaan oo maxaanku irahdaa qaarna ay jawaasiis uga dhigtaan qaarna ay maxaanku irahdaa maanbedel ku sameeyaan oo diintoodii iyo dhaqamadoodii iyo maxaanku irahdaa huwiyadoodii maxaanku irahdaa ay kala dagaalamayaan ama ay kula dagaalamayaan sidaa darteed telefoonku iyo aaladan casriga ah waa aalad mudan yacni in maaragtay dadka muslimka iyo shucuubta muslimiinta iyo shakhsiga muslimka ee wadamadan iyo maxaanku irahdaa ku dhex nool mudaamyada nidaamyadan ama ku hoos nooli in uu maxaanku irahdaa fiirada iyo aragtida goonida ah ee noocaasa maaragtay uu u yeesho uuna ku baraarugsanaado maxaanku irahdaa khatarteeda iyo maaragtay sida ay dhibaatada runtii tooska ah maaragtay ay ugu geysan karto لأني مؤمن بالله حقا يلاحقني طواغيت المجون لأني سائر في الدرب وحدي نحرت بحربتي ذل الركون لأني مؤمن بالله حقا يلاحقني طواغيت المجون marka laga yimaado tajasuska taleefanada waxay dowladda shiinaha u aragtaa muslimiinta turkistaanta bari xayawaanaad lagu sameeyo tijaabooyinka teknolojiyada taasoo muujinaysa inaanay xitaa u aqoonsaneen dadka ay goor inay bani aadam yihiin rabood macmal ah oo ay samaysay dowladda shiinaha ayaa lagu tijaabiyey muslimiinta ku xiran xabsiyada ku yaala turkistaanta bari si loo ogaado in qalabkan macmalka ah uu qiimayn karo shucuurta qofka injineer shiinees ah oo farsameeya qalabyada raboodka ayaa la hadlay warbaahinta dalka ingiriiska isagoo diiday in magaciisa la shaaciyo wuxuuna tilmaamay in xarumaha booliiska iyo goobaha lagu hayo dadka muslimiinta ah uu ku rakibay qalabyo garaad macmal ah leh wuxuu sheegay in dowladda shiinaha ay u aragto muslimiinta turkistaanta bari in ay yihiin dooliyaal wax lagu tijaabiyo si la mid ah daawooyinka iyo qalabyada elektronika marka lasoo saaro loogu tijaabiyo xayawaanaadka ayay dowladda shiinaha waxa ay ku tijaabisaa dadka muslimiinta ah isagoo sii hadlaya injineerkan shiineeska ah ayuu sheegay in kaamirooyinka qiimeeya shucuurta ay ku xiran yihiin meel saddex mitir u jirta shakhsiga hadafka ah qalabkan ayuuna tilmaamay inuu la mid yahay qalabyada lagu ogaado beenta balse uu ka sii horumarsan yahay darin bayler oo wax ka dhiga jaamacadda kolorado arrimaha turkistaanta barina ka faaluuda ayaa sheegay in muslimiinta ay goor ay waajib ku tahay in si joogto ah ay dheecaanka d n e-da ugu geeyaan saraakiisha shiinaha kuwaas oo lagu samaynayo baaritaanno aan la ogeyn waxa ay salka ku hayaan wuxuu kaloo intaa ku daray in lagu qasbo in taleefanadooda gacanta ay ku shubtaan ab tajasus ah oo ay leedahay dowladda shiinaha iyadoo lagu amrayo inaanay ka tiri karin amaba aanay hakin karin shaqadiisa ciddii u hoggaansami weysana waxa ay la kulmaysaa ciqaab kala duwan shirkadaha tiknolojiyada ee ka furan dalka shiinaha ayaa u kala tartamaya inay dowladda u gudbiyaan khalabyo ay iyagu farsameeyaan oo ka saacidaya dowladda shiinaha dhibaataynta muslimiinta waxaana shirkadaha ay taasi ku helaan lacago aad u fara badan iyo in laga dhimo canshuuraha bishii julaay sanadkii labada kun sideed iyo tobanka ayay shirkadda caanka ah ee hawaii ee laga leeyahay dalka shiinaha waxay soo saartay qalab aqoonsanaya wejiyada dadka ah iyagoo ku salaynaya cirqi ahaan ama qowmiyad ahaan halka uu ka soo jeedo qofka tani ayaana dowladda shiinaha u suurtagelisa in ay ku soo saarto dad ay goor ah balse intay barteen luuqadda shiinaha sheeganayay qowmiyada kale tirakoobyada la sameeyey ayaa muujinaya in dowladda shiinaha ay leedahay kalabar kaamirooyinka muraaqabada ee laga isticmaalo caalamka waxaana meel weliba ku xiran kaamiro oo si deg deg ah sawirka ay qaaday ugu gudbinaysa dowladda shiinaha wariye u shaqeeya warbaahinta ingiriiska oo tagay turkistaanta bari ayaa tilmaamay in boostoojooyinka markaad taagan tahay ay sawir kaa qaadayaan kaamirada markaad gaariga tagsiga raacdana ay xogtaada u dhacayso dowladda markaad fadhiisato goobaha lagu shaaheena sidoo kale uu maamulka gumaystuhu helayo sawirkaaga taasoo ka dhigan dabagal joogto ah oo dadka lagu hayo arrintani waa xaqiiqo runtii ka dhigan in maxaanku irahdaa isha dowladdu ama waxa lagu tilmaami kara isha dowladdu ay ku dul hoganayso xilli kasta iyo meel kasta yacni si joogto ahna loola socdo dhaqdhaqaaqa qofka cid kasta oo uu la sheekaysto la istaago ka hor yimaado la macaamilo si uun uu ula falgalo yacni shaksiga marka yacni duljoogtaynta noocaasa lagu hayo oo dabagalka noocaas oo intaas la ogo baaxadaala lagu hayo oo afcaashiisa iyo socodkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa sida joogtada ah yacni intaa la eg loola socdo yacni xaqiiqatan waa qof xabsi ku jira oo si toosa runtii yacni xabsi ku jira oo qof dhaqdhaqaaqiisa aan xor u ahayn oo cidda uu la hadlaya ama salaamaya aan xor u lahayn oo meeshuu rabo cidduu raba aan kula kulmi karinin oo meeshuu rabo aan yacni aadi karinin oo siduu raba aan u socdaali karinin dabcan xaqiiqatan waa yacni waa shaqsi xabsi ku jira sidaa darteed yacni waa arrin yacni si toosa yacni controversial uga ah maxaan ku irahdaa xorriyaddii dhaqdhaqaaqa iyo guud ahaan xorriyaddii shakhsiga maxaan ku irahdaa bini aadamka ama shakhsiga muslimka ee maxaan ku irahdaa madiqadan iyo dhulkan maxaan ku irahdaa ku nool waana runtii arrin kas ah oo siyaasad dowladeed ah oo maxaan ku irahdaa yoolkooda uu yahay yacni in xaqiiqatan shacbigan la karkariyo si uu maxaan ku irahdaa wax kasta oo maxaan ku irahdaa dhaqankiisii iyo taariikhdiisii iyo hawiyaddiisii la xiriiray uu uga shakiyo uu uga anfariiro uu uga tanaasulo ugana xoobsibto looga dhigo maxaan ku irahdaa sharci shaksi maxaan ku irahdaa yacni shuuci ah wax identity ah iyo hawiyada aan lahayn wax intimaa diineeda aan lahayn wax maxaan ku irahdaa dhaqan diineeda iyo aragti diineeda aan lahayn wax dhaqan muslimu aysan ka muuqanin waxba aan uga duwaneyn maxaan ku irahdaa shaksiga kale ee tusaale ahaan qowmiyadda haanka kasoo jeeda ee shuuciga heshiinayska ah ee maxaan ku irahdaa mashaariicda dowladdan ee maxaan ku irahdaa ku dhaqmaayee aaminsan نرى أعداءنا صاروا ذئابا تجرعنا كؤوسا من صديد وتكوينا بنار من جحيم وتضربنا بأيد من حديد نرى أعداءنا صاروا ذئابا تجرعنا كؤوسا من صديد وتكوينا بنار من جحيم وتضربنا بأيد من حديد marka la isdul taago dukumiintiyada la soo dusiyey ee dowladda shiinaha kuna saabsan xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari waa kuwo uu jirkaagu la jariirocoonayo waana ma'saad ay adag tahay in loo helo hadal lagu cabbiro iyo oraah lagu qiimayn karo ardayda wax ka dhigta iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala gudaha dalka shiinaha ayaa xilliga fasaxa waxa ay soo aadaan dhulka turkistaanta bari halkaas oo waayo hore eheladooda xabsiyada loo taxaabay waxaana si looga hortago kacdoon dadweyne oo ay dhallinyaradan samayn karaan ay dowladda shiinaha qaaday tallaabooyin abaabulan mas-uuliyiinta turkistaanta bari ayaa loo sheegay in ardaydu marka ay soo gaaraan deegaanadooda si deggan loola macaamilo su-aalaha la xidhiira marka ay qoysaskooda weydiiyaanna loogaga jawaabo in qoysaskoodu ay ku jiraan xarun waxbarasho oo ay dowladdu leedahay xilligaana aanay ka soo bixi karin sidoo kale ardayda ayaa dowladda shiinaha kala kulmaya handadaad sida uu sheegayo sheekh cali katiin ardada wax ka barata iskuullada kala duwan ee waddanka shiinaha gobolladiisa oo dhan ee muslimiinta ah waxay la kulmayaan cadaadis iyo dhibaato aad iyo aad u weyn dhibaatooyinkaa waxaa ka mid ah inaan loo oggolayn in ay waxa weeye waddanka ama eheladooda ay la xidhiiraan ardada ku nool gobollada kala duwan ee shiinaha waxaa loogu goodiyaa mar kasta oo loogu cagajugleeyaa in haddii ay sameeyaan mudaharaadyo iyo kacdoomo iyo wax la mid ah in la dilayo oo la laynayo waalidiintood taasi markaa waa arrin ka mida gumaysiga ay dowladda shii- shuuciyadda ah ee shiinaha ay ku hayso dhallinyarada wax ka barata goobaha waxbarashada sababta sidaa loo yeelanaya waxay tahay waxaa la rabaa waddanka gudihiisa inay joogaan oo meelna aysan u bixin mabaadi'da shuuciyaddana lagu ababiyo ayadaa laga dhaadhacsiiyo mar kastana ay ku hoos noolaadaan noloshaas aadka u liidata ee gumaysiga ah ma lahan wax qiyam ah iyo waxyaalaha gaaladu ay ku andacodaan ee xorriyadda ah ma jirto gaaladu waxa ay sheeganayaan oo xorriyatul qowl iyo waxay u yaqaanaan waa markii diinta la caynayo shareecada ilaahay lagu jeesjeesayo markaas bisay agtooda sax ka tahay amaa haddii waxa weye mabaadi'dooda iyo fakerada ay u ambaarsan yihiin gaaladu ay soo gaarto arrintu marnaba arrimaha lama tixgelinayo waxaana kuugu filan waxaa ka dhacaya wadammada ay dhibaatada ku hayaan gaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa abuuray asagaa noo sheegay waxa ay yihiin marka gaaladu waa arrin iska cad waxa ay ku barbaarinayaan dhallinyaradaas ay ku ababinayaan waa mabaadi' gaalaawo gaalnimo ah mabaadi' gaalnimo ah ayay ku ababinayaan nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanih ilmo kastoo adduunka ku soo biiroo dhashaa wuxuu ku dhalanayaa fitro wanaagsan buu ku dhalanayaa ilaahay ku abuuray fitradaas wanaagsan oo xaqa aqbalaysa us- u samaysan inay wanaagga qaadato laakiin waxa wax ka bedelayaa waa dadkii mas-uuliyiinta ka ahaaw markaasay waxay gelinayaan mabaadi' baatila kirishtan ee dabcaabud yuhuudnimo shuuciya ilxaad balaadaasay barayaan wey diin la'aanta waxayna ka hor joogsanayaan wixii uu ku dhasho wanaagsanaa inuu ku barbaaray ka hor joogsanayaan marka ardadan waxa meesha loogu xayirayo oon loo ogolayn meel kale inay u kacaan waxa weeyaan waxaa la rabaa mabaadi'da ilxaadka ah ee shuuciyada ay aaminsan tahay in lagu barbaariyo ay ku koraan oo ay ku barbaaraan ayay doonayaan waa waxay u samaysteen ururo hawshaa u istaaga sida unesco kale ee qaramada midoobey hay-adda waxbarashada u qaabilsan ee unesco maxay samaysaa mabaadi' ayagu ay diyaariyeen oo bulshada caalamka ay ku gumaynayaan oy doonayaan mabaadi'daasna ayagu ay u meeriyaan wax ay ku noolaanayaan ardada lagu barbaarinayo lagu soo korinayo waa wax qiyam iyo wanaag aan lahayn ah waa midda hadda soomaaliya ay karab- ka rabaan oo ay u sameeyeen hay-addaas si dadka waxa weeyaan iskuullada hay-addaas manhajkeeda ku socda maahana meel kaloo waxbarasho rasmiya ka jirta aysan jirin oo la oqoonsan yahay waxaa la oqoonsan yahay keliya iskuullada iyo jaamacaadka iyo goobaha waxbarashada ee hoostaga unesco bisa la cila- aa la oqoonsan yahay inta kale oqoonsi ma haystaan agtoodana qayma kama laha aqoon kartaa aqoontii rabtaa ha taato maxa taallo ha taallo maxaa yeele aqoon ayagu ma rabaane ummadda inay gumeeyaan bay doonayaan meel kastoo caalamka ka midana hawshaasi ay ka hirgelinayaan shayaadiinta xadiidka xaqra waxaa ku soo aroortay nabigu sal allahu alayhi wasalam inuu yidhi innii khalaqtu cibaadii xunafaa addoommadeeda waxaan abuuray ayagoo baadil oo dhan ka leexanaya xunafaa ah bacdu riwaayada waxaa ku sugan ayagoo muslimiin haan abuuraba oo hoggaansan fajtaalathum ashayaatiin markaasaa shayaadiin baa duubsatay shayaadiintaa duubsanaysa kuwo jin iyo kuwo insiya waa isugu jiraan oo hadda shuuciyadan baa ka mid a shayaadiintaas wax duubsanaya dhallinyaradii wax baranaysay mabaadi'dan shuuciyada ku- ku barbaarinaya ee ku anqarinaya ee wixii ilaahay ku abuuray ka dhaqaya waana waxay gaalado dhanba u taagantahay hawshaa weeyaan madaxweynaha dalka shiinaha ayaa dhammaan tallaabooyinka guracan ee uu qaadayo kana dhanka ah muslimiinta turkistaanta bari waxa uu ku tilmaamaa inay qayb ka tahay la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada xarumaha cabsiyada ah ee dadka lagu tacdiibiyo ayay dowladda shiinaha ku tilmaamtaa in ay yihiin goobo waxbarasho oo lagaga hortegayo xagjirnimada iyo argagixisada shirar jaraa'id oo uu marar badan qabtay madaxweynaha shiinaha ayuuna kaga been sheegay dulmiga bannaanka yaala ee uu ku hayo walaalaheena muslimiinta turkistaanta bari madaxweynaha dalkaasi wuxuu qadiyadda gumaysiga muslimiinta turkistaanta bari siiyaa mudnaanta koowaad sida uu sheegayo sheekh cumar xayaakallah madaxweynaha shiinaha sida laga wada warqabo waxaa dhalay madaxweynihii hore ee shiinaha ahaana aasaasihii xisbiga shuuciyadda ah waxaana dhanka cadaawadda iyo nacaybshaha islaamka uu u hayo uu kaga daran yahay aabihiis ayuu kaga daran yahay sida laga dhadhansan karahayo hadalladiisa laga dhadhansan karahayo markii uu xilka madaxweynaha uu wadanka shiinaha qabtay wuxuu sameeyey wuxuu daraaseeyey xaaladda dalka turkistaanta bari ayuu daraaseeyey ee muslimiinta ay goor ayuu daraaseeyey wuxuuna sheegay in iska caabinta dadka shacabka ee muslimiinta turkistaanta bari ay wadaan ay dhici karto in ay usoo gudubto dalka shiinaha gudaha dalka shiinaha inay usoo gudubto sidaas daraaddeed si looga hortago arrintaas amba loo qanciyo muslimiinta wuxuu soo hindisay nidaamka muraaqabada ayuu soo hindisay ee joogtada ah ee lagu soo rogay muslimiinta turkistaanta bari iyadoo xukuumadda shiinuhu indhaha ku haynayso wax kasta iyo dhaqdhaqaaq kasta oo ka socda dalka turkistaanta bari ka socda idinkaas wuxuu khubarada amniga ee shiinaha wuxuu amar ku soo siiyey inay baadhitaan badan ay sameeyaan oo ay ogaadaan qaabka loo qamcin karahayo amba looga hortegi karahayo halisyada kusoo foodleh shiinaha isaga oo amray in wax laga barto sida maraykanku uga falceliyey weeraradii koob iyo tobankii sebtembar isagana wax laga baranayo ilaa markii dambe uu soo hindisay fikradda ah in turkistaanta bari oo idilba loo rogo xabsi dusha ka furan loo bedelo dadkana lagu xareeyo mucaskaraad lagu xareeyo mucaskaraad looga dhaqayo mabaadiida islaamka looga dhaqayo lagu xareeyo لقد طال ليل العناء على بنيك فزوج بهم في الخفاء لقد طال ليل العناء على بنيك فزوج بهم في الخفاء وسام العدو رياض الهدى
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa qaybta saddex iyo tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmeyno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أمة الإسلام طال طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفدفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى